magaalada kualambur ee dalka maleysiya waxaa lagu aasay dahabo cumar oo axaddii lasoo dhaafay nin haybtiisa lagu sheegay ciraaqi oo ku eedeysan dilkeeda isagoo u adeegsaday toorey ayaa aaskeeda boqolaal soomaali ah magaaladaasi kaga qayb galeen warbixintan waxaa magaalada melbourne ee dalka australia kasoo diray ibraahim cumar baafo oo v o eda uga soo warama qaaradda australia iyo koonfurta qaaradda asia qof kasta ee naf laho waa dhimanaysaa meesha lagu wadana waa halkaa
waxaa dhinaceeda dhulka la dhigay allaha u naxariistee dahaba cumar oo axaddii lasoo dhaafay lagu dilay meelahan sidaas uga fogeyn halka ay nolol maalmeedkeeda u raadsan jirtay ee magaalada kuwalalambur waddanka maleeshiya aaskan oo ay isugu soo baxeen dadweyne aad u fara badan oo ay ka mid ahaayeen dhallinyaro odayaal haween iyo hoggaanka safaaradda iyo jaaliyaddaba sheekh maxamed oo ka mid ahaa culummada ayaa goobta ka hadlay qabrigaas yar baad seexanaysaa go' yaroo cadaad qaadanaysaa marka insha allaahu ilaahay kuwii u camal falay qabrigaas allah naga dhigo dhammaanteen insha allah gabadhan walaasheenee dhimatayna allah u naxariisto qabrigan allah u waasiciyo waana arrin ku cusub waddanka maleeshiya marka loo eego soomaalida muddada fog halkaasi ku nooleed amba waxbarasho u soo aadi jiray sida ay sheegtay ifraax oo ka tirsan ururka qaxootiga soomaalida maleeshiya arrintani waa arrin run ahaantii dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan ku cusub oo ah arrin ugub ah oo aan dhicinin wakhti inta aan ognahay waxaan leenahay marka koowaad waxaan u tacseedaynaynaa waalidkii dahaba cumar cali dhalay oo maanta aan waddankan joogin booskoodiina ummadda soomaaliyeed ee waddankan degeni ay u buuxisay waxaan leenahay ilaahay samiriya iimaan ha idinka siiyo ummadda soomaaliyeedna samiriya iimaan ha ka siiyo khaasatan reer maleeshiya iyo saaxiibbada iyo intaasoo qof oo dahabo isugu soo baxayna waxaan leenahay dhammaanteen samiriya iimaan allah haynaga wada siiyo dhanka kalena safaaradda soomaalida ayaa qayb weyn ka qaadatay kiiskan in cadaalad deg dega loo helo sida ay sharxayso amaal maxamed siciid oo ah sihayaha safaaradda islamarkaana ah qunsulka safaaradda soomaalida maleeshiya runtii waxaa war farxad leh oo maanta aan rabno inaan halkan idinkula wadaagno in eedaysanihii dahabo waxa weeye dilka ka xaqdaran u geystay maanta in maxkamadda darajada sare loo wareejiyey kayskiisa dahabana ay cadaalad helayso waxaa joognaa wadankan waa waddan islaama oo dowlad leh xeerar iyo shuruuc iyo nidaamyana uga degsan yihiin dadka gacan ku dhiiglayaasha iyo falalka noocaanoo kala geysta xukunkoodana uu yahay dil toogasho waxaase farxad ah muddo iyagoo noo qabtay laba beri laba isbuuc ku siman balse maantay waxa weeyaan aaskeedii iyo isku soo beegmeen eedaysanihii oo la xukumay oo waxa weeye maxkamadda darajada sare kiiskiisa loo gudbiyey insha allah dhammaantee waxa weeyaan waxaa halkan u wada taagannahay inaad dareenkanaga iyo shucuurtanada aan u muujinno eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii marxuuma dahabo waxaana rabnaa inaan halkan si gaara uga tacsiyenno hooyo laylo oo ah maamadii dahabo cumar dhashay iyo dhammaan qoyska intiisa kaleba gabadhan ayaa dilkeeda lala xidhiirinayaa xiriir kalgacal oo u soo bandhigay ninka lagu tuhunsan yahay ee dilay sida ay boolisku sheegeen baaritaanno hordhac ah oo ay sameeyeen muddo ayay qarsanaysay inay handadaadaasi kala kulmaysay ninkaasi balse hadda waxaa gabdhaha kale lagu dhiirigeliyey inay arrintan oo kale haddii ay la soo gudboonaato ay soo wargeliyaan xafiiska ururka qaxootiga ama safaaradda soomaalida amaba booliska waddankaasi sida ay goobta lagu aasay dahabo ay dadweynaha kula hadashay ifraax oo ka tirsan ururka qaxootiga soomaalida maleeshiya waxaan rabaa inaan messajkan u diro dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan haddii ay dhibi jirto oo ay dhacdo marka ay dhacdo waxba lagama qaban karo waxna lagama bedeli karaayo sida maanta dhacday oo kale maanta way dhacday oo wixii dhici lahaa way dhaceen waxba kama bedeli karayno laakiin arrimahan oo kale marka ay dhacaan marka xaaladahan oo kale ay jiraan marka qof dhibaata ay soo wajahdo waxaan idinka codsanaynaa inaydan biqinin oo aad dadka aad la sheergaraysaan oo informationka aad soo gudbisaan oo aad tidhaahdaan dhibtaasaa i haysata waxaasaa i haysta waxaasaan dareemayaa waxaasaan iisoo wajahaya sida la ii sheegay gabadhan muddo badan oo taym ah ay ka cabanaysay laakiin dad bani aysan ogayn waxaana laga yaabaa xitaa xafiiska laftirkiisa ama safaaradoo kale hadday ogaan lahayd in wax laga qabana laakiin qadar rabbi bay ahaydoo xukunkeeda maanta mana aysan kamana aysan horaysan kamana aysan dambaysan oo wakhtigeedaa taagnaa hadda iyo dan waxaan idin leenahay ha ka biqina dadka yacni dukumenti noocaa doontid hayso waxaa doontid ahow qof soomaaliyeed baa tahay sidii la doonaba ha lagugu caawiyo ama somali refugee community centerku ha ku caawiyaan ama safaaraddu ha ku caawiso ama cid kale ha ku caawiso waxaan idinka codsanaynaa marka aad dhibaata ay ku soo wajahdo in aad timaadid inaad soo baxdid inaad tidhaahid war waxaasaan dareemaya waxaasaa ihaaya xogta aad soo gudbisid booliiska aan laga cabsanin booliiska aad tagtid xataa haddaad booliiska ka cabsatidna waxaa jira waddooyin badan oo la mari karaayo ninka u xiran dilka dahabo oo shan iyo labaatan jir ah kana soo jeeda waddanka ciraaq laguna magacaabo cali axmed cabdalla ayaa maxkamadda shalay la soo taagay waxaana xukunkiisa kama dambaysta dhici doona sagaalka bisha meey ee soo aadan kaas oo kiiskiisa loo wareejiyey maxkamadda darajada sare ee waddanka maleeshiya ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya